hargeesay qawdan ka maqlay iyo qarowga soo yeedhay muslimiintii qiimaha leheed kuma qancayaane wax dhambaad qur'aanka iyo sunnaha dhabu khilaafteene wax dhambaad shacbiga qayma gala qoorta jebiseene ma haddana waxaad qaabisheen qurun yahuudeeda ma haddane waxaad qaabisheen qurun yahuudeede wallaahiya inaan lagu qancayn qabar ka soo yeera bilaahiya inay qaada karin shacabka qiiraysan tallaahiya inuu qowlkii dhacay dhiig u qubanayo soomaalidu qabay leedahay iyo qiira dirireede qabaluus yahuud wadana way qalyaqaaniina taariikhdu iyadees qore mana khasaarta iyo hayeeshee rag baa qaada raba qooma miya ciila qayaamana haddii ay tagaan holac qabsayaahe waxaase qay ka kacay oo bulshada qurun ku sii daayay qabaluus yahuud qaabilayoo qarya diintaanna qabaluus ciro waa farriin qodobba waaweyne wixii aad qayaantaa bulshadu qayb kastooy tahaba waxaad qiiq iyo boor hoos gashee aad isqarisaaba wixii aad isqaadqaaddo ood qaran isma odaaba bama haddana waxaad qaabisheen qurun yahuudaada islaamkan haddou qoomka tago ee gaalnimada qaato oqoonsii kalow taagano xaquuqid maynaya qur-aankay ku taallo marnaba caadku qari waaye qabaluus cirow waa adigii gaal uqeyshaday gaal u qeyshadaya kii u sii qurun badnaa qiira gelinaayee tawxiid haddaad qaadan oo towba qaban qaabin qasadkaagu waa naar haddaad qalaf tiraadaaye